laba iyo konton iyo kuwa ku-xiga dadka saalixiinta waa wanaagsan ee awliyada ilaahaya in aan la durkinin laakiin laga ag dhawaado dad badan oo iyaga hoos u eegayaana inay jiraan dunyo la-aantooda itaal daradooda sumcad daradooda wax oo dhan markaa kuwaasina waa kuwa ilaahay uu tilmaamaya markuu leeyahay wakadalika fatannaa bacdahum bibacd sidaasaanu dadka qaarkoodba qaarka kale ugu fitnaynay oo qofka wanaagsan wuu fitnaysan yihi axasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanaa wahum laa yuftanuun waa la fitnaynayaa iimaanka la isku dayn maayo waa la isku haysta wax sheegiisaa badanaya in lagu xaqiraa badanaysa in lagu ceebeeyo laakiin sumuud iyo sabir baa laga maarmaana liyaquuluu oo si ay u idhaahdaan ahaa ulaa'i mana allahu calayhi min baynina ma kuwaasaa ilaahay iyagoona dhex jooga uu ku gallabaysta khayr kuma gallabaysan bay leeyihi ilaahay baa xusay halkan inuu ku gallabaysto waxau idhaha laysa allahu biaclamu bishaakiriin ilahay miyaanu ogeyn kuwa mahadnaqaya woogi waidaa jaa-aka aladiina yu'minuuna biaayaatina nebi maxamedow kolkay kuu yimaadaan kuwa aayadaha iyaga rumaynaya ee ehelka waa waxyiga faqul salaamun calaykum nabadgelya dushiina haata dheh nebiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uu lahaa alxamdu lilah ilaahay baa mahadnay ilaahay ummadayda ka yeelay qaar uu ifaray inaan salaamta ku bilaabo dar aan salaamta ku bilaabaa mar hadday ummaddaydii ka mid noqdeen waa ammaan bay nebiga u tahay calayhi salaatu wasalaam iyo fadli oo dadkaaga oo wanaagsanaada adoo wanaagsanaaday wey markaa rasuulku ma hinaasaya ma xaasidaya ummadda wanaaggaasi u jiraynay kataba rabbukum calaa nafsi araxma ilaahiinu naxariis ayuu isku waajibiyey waa ixsaan isaga cidina ma qasbayso xoog waxba kagama qaadee waa samafal horena wuxuu u qoray intaanu caalamka abuurin waxa ilaahay u qoray inay naxariistiisu ka badan tahay cadhadiisa oo ay ka horreysay annahu man camila su-an minkum bijahaala ka idinka mid ahee xumaan sameeye jaahilnimo darteed jaahil isagoo ahoo dee aan waxaan inay xumeeyin iyo in kale kala garanay hadduu sameeyo waa laga dhaafay laakiin bijahaala siday salafku leeyihiin qofku hadduu xumaan sameeyo isagoo cilmi leh waa jaahil u marka qofka cilmigiisii anfici waayo ee xumaan sameeya uma taaba min bacdihi wa aslax intuu toobadkeena wixii uu kharibe wanaajiye ilahay wuu dhaafay wakadalika baa ilahay uhi sidaasoo kale nufasilu laayaat aayadaha waanu caddaynaynaa walitastabiina iyo si ay u caddaato sabiilu lmujrimiin dembiilayaasha jidkoodu si u caddaado waxyigii waana caddeeyey rabbi waa bayaaniyey marka cidda waxyigaa iyo waddadiisa toosan ka baydhaa waa mujrim mujrimka waddadiisuna waa caddo xaqa marka la caddeeyo wixii aan isaga ahayn soo hadhay waa baatil wey famaadaa bacda alxaqi ila adalaal walitastabiina sabiila almujrimiina oo mafcuulu noqdo nebi maxamed oo adigu ama shaksiga lala hadlaya mu'minka ahaw si aada u caddaysato sabiila almujrimiin jidka mujrimiinta si aad u aragto inuu kaaye marna jidkiibaa caddaanaya marna aduu kuu caddaanaya waliyastabiinana waa jirtaa qul waxaad tidhaa nebi maxamedow inii nuhiitu aniga waxaa la ii diiday an acbuda inaan alla ka dhigto aladiina tadcuuna kuwaa caabudaysaan min duuni illaah inta alla ka sokaysa waxaa caabudaysaan noocay doonayaanba ha ahaadeen qul waxaad tidhaahdaa laa attabicu ahwaa'akum rabitaankiina ma raacayo rabitaanka idinku aad rabtaan khuraafaadka iyo baadilka kaama raacayo qad dalaltu idan anigu waan lumay haddii rabitaankiina aan raaco wamaa ana min almuhtadiin kuwa hanuunsanna kama mid ihi marka taa macnaheedu waxa weeyaan qofka muslimka ahi isaga ayaa ah tusaale isaga ayaa ah kii dadka u gurmanaya tabiibka u ahaa iyo dhakhtarka ma mase aha kii imacada ahaa ee dad dabageli lahaa wixii aan diinahayn oo dad raacaana sidaa ilaahay uu tilmaamay waa alhawa waa hallow wama ana min almuhtadiin qul waxaad tidhaahdaa inii calaa bayinatin anigu waxaan ku sugnahay hanuun min rabbi ilaahayga xaggiisa hanuun baan kaga sugnahay wakadabtum bihi waana beeniseen macnaa uma baahni anigu inaan dad diin ka dayaan wax idin moodo wey ama idin dabco maa cindii agtayda ma ahaanin maa tastacjiluuna bihi waxaad dedejisanaysaan agtayda ma ah ee cadaaba in ilxukmu ma alxukmu ilaa lilaah dee go-aanka ilaahay baa iska leh go-aanka ilaahay baa iskale hadduu cid cadaabay hadduu dibdhigayo hadduu qaar dulaynayo hadduu qaar cisaynayo yaqusu lxaq xaqa ilaahay wuu caddaynaya wa huwa khayru lfaasiliin kuwa wax kala saarana isagaa u khayr badan ilaahay liannahu xaq iyo cadli ayuu ku kala saaraya qul waxaa tidhaa nebi maxamedow waa usluubu talqiinki low anna cindii agtayda hadduu ahaan lahaa maa tastacjiluuna bihi waxa aada dadejisanaysaan cadaabahe leedihiin balkeen cadaabka hadduu kaa anigu aan gacanta ku hayn lahaa iminka ilaahaybaa haye e la qudiyal amr arrinka waa la dhammayn lahaa baynii wa baynakum aniga iyo idinka arrinka inoo dhexeeyeen isku hayna uu dhammaan lahaa go-aan baa laga gaari lahaa oo waabaan idinku hurgufi lahaa oo waan idinku istaari lahaa wallaahu aclam biaalimiin ilaahay baa aada u ogi badan kuwa daalimiinta ee dulmifalayaasha ah marka halkaa nasku waxa uu tilmaamayaa kollayba dulqaadka ilaahay iyo xilmigiisa iyo ka basharku inaanay isku mid ahayn nebi maxamed oo loogiya calayhi salaatu wasalaam inuu ahaa nebiyuraxma in uu ahaa kii u dulqaadanayay ee weliba markii loo soo diray malaga maalintii daa'if maalinta caaisha weydiisay nebiga calayhi salaatu wasalaam ay lahayd maalintee kugu darneed ee ku soo martay wuxuu uhi maalintii daa'ifna miyaad ku dartay ee qoladaa mujrimiinta aan u tegey oo maalinkay shiideen dabeedna u nebigu garan waayo dhan uu socda calayhi salaatu wasalaam iyadoo dhiigu ka daadanayo malag baa ilaahay usoo diray buuraha ka mas-uulaho dee layidhi ka amar qaado malagii hadduu soo gaarsiiye arrintaana waxa uu leeyahy iska da- waxaan rajaynayaa inuu ilaahay ka soo saaro tagoogooda dar keligii caabuda sidii baana u dhacday haddana iyadoo dulqaadkiisu kaa uu gaarsiisan yahay oo uu leeyahay allaahuma hdi qawmii fa inahum laa yaclamuun ilaahay ou kuwani shiidaya ay dakre ay dilay ilaahay u jahliba halkaa gaadhsiiye ilaahay u hanuuni iyaduu leeyahy haddana hadduu hayn lahaa sida ilaahay uga hakinayo iyo siduu ugu dibdhigayo marnaba dulqaadkiisu ma ahaade ma aha ka ilaahay oo kale wa cindahu buu ilahay yihi rabbi agtiisa waxaa ahaaday mafaatixu lgaybi waxa maqan furayaashiisa furayaashiisaa rabbi agtiisa ah laa yaclamuhaa ilaa huwa isaga mooyaane cid kale ma oga aybka marka miftaaxa cidda haysa unbaa dee waxa halkaa ku jirana haysa nebiguna calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha qaarkood ayaa uu ku tilmaamay inay yihiin mafaatixu algayb sida urka waxa ku jira iyo roobka goorta uu da-aya iyo qiyaamadu goorta ay dhacaysa iyo miftaaxulqaybna waxa lagu magacaabay kuwa haddii la ogaado qaybka kalena waa la ogaan lahaa laakiin kuwan haddii la ogaan waayey wax kale lama ogaanayo waxyaabaha ag ilaahay xaggiisa ku maqan marka waxyaabaha qaarkood oo dee aanayna soo gaarin laakiin ifka jooga ifka jooga oo ase aan warkoodu ina soo gaarin kuwaa qeybku maha waa waxaan caalamka usoo baxay wayaclamu rabbi wuxuu ogaanayaa maa fi lbari waalbax bad iyo berri waxaa ku sugan bal adigu sawiro makhluuqa bad iyo berri ku sugan wax qallabsan oo noolo ahayn iyo wax noolala iyo wax xayawaan iyo jin iyo insi bal bad iyo berri waxa ku jiraan iyadoo fi lbixaar marka laga warramayo badaha iyo dee caalamkaas sida uu yahayna berigu sahalba uu noqonayo iyo siday u nool yihiin ilaahay cilmigiisa aayaddu tilmaamaysaa xeesha dheer wamaa tasqudu min waraqatin caleeni ma soo dhacayso geedka ma soo dhacayso ilaa hadday soo dhacdo yaclamuhaa wuu ogyahay walaa xabbatin xabad yari kuma sugna fii dulumaati alard dhulka gudcurkiisa walaa rabbin wax qoyani ma jiro walaa yaabisin iyo wax qallafsan oo engegan ilaa fii kitaabin mubiin kitaab cad bay intoo dhamiba ku sugan yihiin allawxu almaxfuud marka xabaddaa soo dhacaysa waxa weeye dee xabadna la geed galay wakhtiguu ka dhammaaday geed ku taalla sida naftaba wakhtigeeda ilaahay u ogyahay taana wuu la socdaa ile isagaa ku nabay halkaas xabadda dulumaadka ku sugani noocay doonaysa haas may noole ahaata sida quraanjada gulcurka dhex maraysa ee bilaasanqadha ama mu ahaadaba wax ka siiya wax qoyan iyo wax engegani ilaahay way u qoran yihin fii kitaabin mubiin marka in dee laga cilmi qaato oo isaga waxyigiisa ilaahay tabaaraka wa tacaala la guddoonto kol hadduu cilmigiisu kaa yahay waata aayaadku ay bayaaminayaan waa usluubu taqriirkiio ilaahay waxa uhi wahuwa ilaahay aladii ilaahay weeye yatawafaakum nafta idinka qaadaya bileyli habeenkii wayaclamu waxau ogaanayaa maa jaraxtum binnahaar maalinkii waxa aad shaqaysaan maalinkii waxaa shaqaysaan buu ogin habeenkii kolka nafta la idinka qaadayna isagaa idinka qaada uma yabcahukum fiihi maalinkuu ilaahay idinsoo noolaynaya bacfigu waa dadkoo la soo saaro oo ruuxda lagu soo celiyo marka halkaa waxaa ka muuqday inaynu geeri yar galnay haddaad doonayso geerida inaad muuqaalkeeda wax ka sii qaadato oo aada iska dhigto sidii qof dhintay oo kale bal hurdada u fiirso iyo markaad seexatay iyo xaalkaagu caynku iyo iyo marka aada soo toosto halkaad ka soo laabatay iyo markaad riyootay caalamkaad dhex gashay ilaa aad kulanteenba kuwii socday ee caalamkan ka safray oo hebelaabaad kulanteen mararka qaarkoodna aakhira isku waraysateen oo adigoo dhintay ayaad ku riyootay marka uma yabcahukum fiih uma yuuqidukum lama odhan wuu idinsoo toosinaya laakiin wuu idinsoo noolaynaya waa geeri liyuqdaa ajalu lmusamaa muddo magacaaban si loo dhammeeyo oo waxaan laguu soo toosinaya maalinkii waa si waktigu kuugu dhammaado laakiin marka uu kuu dhammaado waktigu uma ilayhi marjicukum dee xaggiisuba idinu noqon meeshaa u laabanaysaan ahaaday marjic oo halka loo laabanayo uma yunabi'ukum wuxuu idiin warrami doonaa bimaa kuntum tacmaluun camalka aada samaynaysaan buu idiin warrami arrimuhu saasay isu daba taagayin geeri yar baad gashay waa lagu soo toosiyey waa laguu jeer dhaafay waa lagu baraarujiyey dabeedna waaba tii weyneyd baa timo waa lagaa socodsiiyey xisaabtiina way ku xigtay iyo abaalmarintii iyo halkii aada gelaysay ilaaha laga tala qaadanaya ee la caabudaya waa kaa weyi ay ku jiraan biyadihi siru lmawti waalxayaa labada arrimood aada u yaabka badan geerida iyo nolosha ayaa gacantiisa ku jira isagu hayaa wa huwa ilaahay alqaahiru ka dirqiyo weeye fawqa cibaadihi addoomihiisa addoomihiisa isagaa ka sarreeya isagaa maamula isagaa abuuray isagaa qasab ku marsiiya wixii uu doonayo oo sidoodaba dee ilaahayna iraaduu leeyay iyaguna iraaday leeyihi marka iraadadoodu kama hor iman karta ta ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu insaanku qorshaysanayo iyo waxa uu ku yidhi diilanayo tusaaleu nebigu kaga bixiyey inuu meel khadabuu soo jeexayoo kolkaasuu dabeedna ku tilmaamay inay tahay geeridii iyo ajashio insaankii sidaa u koobtay khadad dhaadheer khadheerna wuu ka tallaabiyey wuxuu ihi kaasina waa yididiiladiisa bal yididiiladiisa halkay sii maraysa eeg bu far waaweyn buu nabigu dadka wax ugu qoraya qofka yididiiladiisa halkaasay sii maraysaa waxaa laga yaabaa shan sano toban sano kadib kaambeynkii doorashadu ku jiraa laakinahu halkuu maraya kaadigaa loo saaran yahay intaasoo daaraa buu dhisayaa intaasoo dada buu kala dirayaa laakiin intee loo jiraa kullu daalik waynu aragnay waanaynu arkaynaa laakiin wax ku qaadashay u baahanta nina lagama xiga nin walba uu dul saaran yahay marka yididiiladu halkaasay maraysa labaatan sano soddon sano kadib bay tiiradiisu taagantay isagana saacadaa loo jiraa ma maalmo wayursilu calaykum xafada ilaahay wuxuu idinku soo dirayaa ilaaliyayaal waa malaa'ig ilaalisa oo camalkiisa ilaalinayaanay ka qorayaan xataa ilaa waktigiiba ilaalinayaanay camalka ka qorayaan idaa jaaat idaa jaaa axadakum lmowt mid idinka idinka mida marka uu u yimaado malagu tawafathu rusulunaa rusushayadii oo malaa'igtii loo soo diray ee malaggaa la socotay ayaa oofsanaysa wahum laa yufarituun iyaga oo aan xadgudub iyo gaboodfal midna samaynayn oo kuma xadgudbayaanoo xadgudub ma jiro oo qofka waktigiisa ma qadimayaan mana dibdhigi karaan waxaan ilaahay u dirinna kama qabanayaan kolka hore iyagaa yaxfaduunahu iyagaa kolka hore ilaalinayay xafada ayaa lagu tilmaamay wixii dhibahaa ha ka ilaaliyeen camalkiisa ha ilaaliyeen laakiin kolka wakti uu ka dhammaado tawafatu rusulunaa wahum laa yufarituun ereygan uma uma aayaddan iyo ta ka horeysada intuu soo noqonaya wuu isdaba yaallaa wuu isku xigaa saasay isu daba taagan yihinba arrimahaba arrimuhuba saasay isu daba taagan yihin wuu dhashay wuu koray waa la imtixaankiibuu maray dabeedna waa gudbay saasuu isu daba taagan yihin uma intaa kadib rudduu ila allah ilaahooda xaggiis sidaa loo celiyay mawlaahum gargaarahooda ahaa khaaliqooda ahaa alxaq ee xaq ahaa baatil ka fogaa ilaahaasaa loo celiyay alaa hooyay baraaruga oo bal soo jeesta oo lahu lxukm go-aanka isagaa leh wa huwa isagu asracu lxaasibiin kuwa wax xisaabiya isagunbaa u degdeg badan ilaahay isagaa u degdeg badanoo waxba iskama weydaartaan markuu addoomaha xisaabinayo wax dhib ahoo uu kala kulmayaa ma jiro xisaabtu muraajaca ugama baahna miduu ku adkeeyo iyo miduu dabciyada alaa lahu lxukm saasay ta in ilxukmu ilaa lilaah marka ilaaha ummaddan abuuray ee aakhiro geynaya ee xisaabinaya ee qaahirka ku ah kaasaa xukun kale kaasaa xukun kale marka isagay tahay in xukunka looga dambeeyo o laga qaato shay walba cidda abuurtay unbaa taladiisana leh qul waxaad tidhaahdaa man yunajiikum yunjiikumna waa jirtaa yaa idinkana idin nabadgelinaya min dulumaati albari waalbaxr gudcurka beriga iyo gudcurka badda yaa idinka badbaadiya ilaan labadaba belo badan baa dhex muusaysa oo ku jirte gudcurkii beriga iyo gudcurkii badda oo doonidii baa la raacayoo kolkaasay badweynta gashay intaasoo mawjado iyo hiradii ay kacayaanoo xagaha maray markaasaa dabeetana qof walba laabtu soo kacday ka hor may degaysa mayse badbaadi berigiina qarfooyinkiibuu qofkii maraya oo bilaa laydha oo bilaa wehela tadcuunahu ilaahay baa baryaysaan tadarucan wa khufya idinkoo ilaahay isu dhul dhigaya oo ducadana hoosu dhigaya oo daldalaya si hoos ayaa ilaahay u baryaysa lain anjaanaa baa leedi min haadihi lain anjaanaa lain anjaytanaana waa jirta haddaad ilaahay ou naga nabadgelisa min haadihi waxa nagu habsaday lanakuunanna min ashaakiriin kuwa kuu mahadnaqaanu noqon doonaa ilaahay maanta ilaahay u maantana nabadgeli mar walba insaanku saasuu leeyahay markay ku jiq noqoto ilaahayow ilaahayow buu leeyahay waqtigaasuu ilaahay aada u xusuusanaya qul waxaad tidhaahdaa allahu ilaahay baa yunajiikum minhaa musiibadaa isagaa idinka nabadgelinaya wa min kulli karbin iyo kadeed kasta kurbadu waa kadeedka qofka qabsada ee kaga gariiriya uma antum idinku tushrikuun haddana ilaahay baa wax kala baaldhigteen iyadoo sidaa u calaamcasheen oo gacmaha u taagteen oo idinka soo saaray balaayadii adkayd ayaa ama bukaan dheh ama busaarad dheh ama diiq iyo cidhiiri u galay dheh qofka wixii idinku adkaaday iyadoo u idinka soo saaray uma antum tushrikuun huwa ilaahay qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow huwa alqaadiru ilaahay waa ka kara calaa an yabcatha inuu soo diro calaykum dushiina cadaaban cadaab inuu xagga kore cadaab ka soo daadiya min fawqikum xaggiina kore dhagaxaan sidii ummadaha laydin wara laydinka warramay gantaalaha ilaahay ugu soo daayay sawaarif taa uu karaa aw min taxti arjulikum ama cagaha hoosteeda inuu hoos idiin qafaalana waa karaa ilaahay aw yalbisakum ama inuu indhaha isu kiingeliyo shiyacan shiyacan idinka oo kooxa ah qaybo oo faraara leh wayudiiqa dabeedna uu dhadhansiiye bacdakum barkiin ba'sa bacdin balaayada barka kale leeyahay xanuunka kuwa kale uu leeyahay inuu iskiin gacan saaro undur bal haddee kayfa nusarifu alaayaat sidaanu aayadaha dadka ugu cadcadaynayno eanu ugu saafayno eanu ugu dhigdhigayno lacallahum yafqahuun likay yafqahuun fiqigaa dadka anfacee man yuriid illaahu bihi khayran yufaqihu fi diin fiqigaa anfacee bal inay wax fahmaan ilaan dhagaysiga iyo barasho aan fiqi lahayn maya waxba anfici mayso intan oo dhan ba ilaahay wuu kalaa ummadaha siduu u ciqaabaana waa siyaabahan qolo cadaabu xagga kore kaga soo daray ee qowmu luud qur-aanka ka akhri qisadooda mar walba aayaadku waxa ay tilmaamayaan inuu ilaahay axjaar kusii daayay musawama oo lasoo calaamadiyey oo iska nambarsan oo qof walba astaantiisii leh cadaabka adimaduna waxa weeye dee dar dhulka lala jaray fakhasafnaa bihi wa bidaarihi alard wuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam fahuwa yatajaljal ilaa yowmi alqiyaama dhulkaa ninkaasi uu sii gelaya ummado badan baa dhulka lala gooyay waxaa isaguna cudur iyo cadaadah ummadoo shiyac noqota qaybo markaa labsigu dee waxay noqdeen kuwo isku marma ila hadday kala baxaanay intay iskhilaafaan hadday kala durki lahayn danbay noqon lahayde waxay noqdeen multabisiin kuwo isku marmay oo isku murugay oo isdhex qaaday markaa qaarba qaarka kale cadaabkooda iyo ciqaabkooda ay dhadhaminayaan siyaabahaasa ilahay ummadda ugu ciqaaba intaaba isagaa kara ummadda isagaa heshiisiiya tabaaraka wa tacaala qulubtooda isagaa isugeeya isagaa ka ka magan gala intanoo balaayo ah nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuu ka magan galay ilaahay buu baryay oo ilaaha ummadan afara ku sallidin buuri cadow dusha kaga yimaadoo jirrid gooya cadaabaa dusha kaga soo dayso abaaro gow ka dhigo aan waxba ka tegin iyagoo iyo iyaga oo islaamnimadoodaa ku socdoo istaaya saddexda hore lagaa yeeliye laakiin istayn maayaan dhali dhigaha isla geli dabeedna halkii albaabkii uu cumar sheegayay oo isaga ahaa markii ay ka soo bilaabantay ilaa yawminaa haada waa taa la is afgaran laayahay dayixu wuu soo baxay iyo muu soo bixin bay ka dilaacay saasay u socota nabiguna calayhi salaatu wasalaam dee ummadihii hore hadday iskhilaafeen oo koob iyo toddobaatan iyo laba iyo toddobaatan ay noqdeen tanna saddex iyo toddobaatan bay noqon bu macnaheedu maaha inuu nebigu leeyahay saddex iyo toddobaatankaasa la noqonayaae dee la qabsada oo firaqa ku biira ee waxa weeye wuxuu tilmaamaya sidan aayadaniba ay tilmaamayso cudur iyo cadaab ummaddan ku dhici doona in miya ummadihii hore ku dhacay marka habka looga gaashaamanayaa wuxuu noqonayaa way iskhilaafayaanoo farara way yeelanayaan iyo firaqee kuwa hagaagsan baad adigu noqonaysa firqada hagaagsan la firqa naajiya markii la yidhi kuwa hagaagsanna dee kuwa sunnahan aniga iyo asxaabta xaqaanu haysano haysta buu nebigu ku saxay calayhi salaatu wasalaam reer hebelna ma aha jinsiyad hebel iyo wadan hebelna ma aha iyo jawaaska noocaasa kuwa haysta iyo kaarka ah laakiin waxa weeyaan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisii qur-aankii iyo xadiidkii ay ka tegeen cidda qabsatay marka waa cudur dhacaya aw yalbisakum shiyacan inuu dadki isku dhaco oo uu qayba noqdo islayn doona riwaayinka qaarkood oo musnad imaam axmed ku sugan waxay tilmaamayaan oo ma anagoo muslimiina baanu islayn haabu way dhacaysa tafsiirka markaa badani waa kaa in la yidhaha cadaabkuna waa kaa soo daadan jiray kan kale hoostuna waxa weeyaan dhulkii la go-ay aimada qaarkood baa ku macnaynaya calaa an yabcatha calaykum cadaaban min fawqikum cadaab xagga kore ah madaxda unbaa laga dhigayaa un dadka madaxoodii unbaa waalanaya madax wareersan ayaa ilaahay ku sallidaya kardaasha wakadalika nuwalli bacda adaalimiina bacda daalimiintii ayuunbaa madax la ysaga dhigaya markuu shacbigu daalim noqdo madaxdiina way kasii wa way kasii waalnaanaysa aw min taxti arjulikum raciyadduna waa saas oo kale iyaguna madaxduunba iyaguna xagga hoose u joogsanaya kuwana xagga sare ay leeyihin kuwana xagga hoose midna xagga sare u fasahaadinaya midna xagga hoose laakiin waa ka horaa tafsiirka horaa qaaliga wakadaba bihi waa beeniyey qur-aanka qawmukabaa beeniyey wa huwa alxaq isagoo xaqa qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow lastu maihi calaykum dushiina biwakiil min xafiid ahoo idin ilaalinayo oo ilaahay kala xisaabtamaya mahi camalkiina ma gaarsiisun baa la weydiin doonaa dacwad si hagar la-aana iyo diinta likulli naba-in war waliba wuxuu leeyahay buu ilahay idhi mustaqarun meeluu ku sugmo wasawfa taclamuun hadhow ba idin ogaan doonta waxallo wixii akhbaara iyo wixii waaqicehe dhacaaba wuu qormaya mustaqar maa yalfidu min qawli ilaa ladayhi raqiibun catiid saasaa looga qoraya waa sajilan yahay dabeedna isagii oo diyaarsan unbaa laleeyahy iqra kitaabak kafaa binafsika alyawma calayka xasiiba wasawfa taclamuun waidaa ra-ayta markaad aragta nebi maxamedow aladiina kuwii yakhuuduuna dhex tiimbanayay fii aayaatina aayadaha iyaga kuwa dhex gelaya ee si gefa ugu xadgudbaya kolkaad aragto fa acrib canhum ka sii jeedso ka dhaqaaji kol haddaanad meesha waxba ka tarayn xataa yakhuuduu jeeroo ay dhex galaan fii xadiidin hayri war aan kaa ahayn oo dhaama waimaa yunsiyannaka shaydaan hadduu shaydaankii ku ilowsiiyo ilow oo dhankaasaa u sababa wixii khayreed ilowde isaga handharinaye falaa taqcud ha fadhiisanin nebi maxamedow bacda dikraa xusuus dabadeed maca alqowmi aldaalimiin kuwaa daalimiinta ah ee aayaadka ilaahay ku dheeldheelaya kuwaa ha la fadhiisanin kol haddaad xusuusato wamaa cala aladiina kuwii dushooda mu ahaanin yattaquuna cabsanayay ee iyagu iska ilaaliyay gafkaa min xisaabihim xisaabta kuwaa xunxun min shayin waxba kama saara xisaabta kuwaa xunxun la xisaabinaya iyo ciqaabka yeelanayaan dadka wanaagsani iyaga waxba kuma laha waxba laga weydiin maayo ولكن ذكرى عليهم ذكرى دسو دا waxaa saaran waanin iyo xusuusin wanaaga ah la'allahum yattaquun likay yattaquun si ay u cabsadaan kuwan aayaadka dhex galaya marka khawd baa ilaaha u sheegay khawdkuna waa biyaha badan oo daf la dhex yidhaahdo ayaa khawd la yidhaahdaa aayaadka sida loo dhex gelayaana waxay noqonaysaa in dee laga dhigto sidii mahmahaha oo kale oo qofku muraadyadiisa uun uu kolba dhan u kaxeeyo muraadkii xune uu leeyahayda oo aayad u kaxeeyo xaggiisa oo tafsiir khalada uu saaro waxaa kaloo uu noqonayaa marka aayaadka ilaahay laga hor imanayo ee aan lagu camal falaynin ama macnahooda la xarifayo ama camalkooda la xarifayo ee la bedelayo waa noqonaya waxaa kaloo noqonaya marka macsiyada dadku ay ku jiraan ilaa qofku mar kasta oo faldembiyeed uu ku jiro aayaadkii ilaahay buu ku xadgudbayaa oo uu ku dheeldheelayaa marka iyadana ama goob khamri lagu cabaya ha ahaato ama goob qaanuun iyo sharci lagu qorayo diinta ilaahay khilaafsan oo kasoo horjeeda ha ahaato ama goob xukun lagu fulinayo khilaafsanka ilaahay ha ahaato kullu dalik waa la mid waxaa kaloo nabigu diiday calayhi salaatu wasalaam oo khawd fi laayaat noqonaysa in lagu murmo waxyiga oo la iska horgeeyo aayaadka iyadoo la leeya way iswada khilaafsan yihin aayadahani way dhacdaa dee dadka had iyo jeer munaafiqiinta ah iyagoo doonaya qur-aanka macnaha inaan sawaabnimadiisa ay weeraraan ayaa dabeedna ay iska hor keenaan aayado badan taas saasay sheegtay suuratlbaaysa tee baa la qaadanaya waxaynu ka faaidaysanay marka aayaadka qofku haddii uu arko meel dad diinta ilaahay ka godobaysan doorka kala gudban inuu ya walaakin dikra waanin waaninun in ugu yimaado iyo wax sheegmo kor hadday diinta ilaahay meel laga dhacayo laakiin laba arrimood midna ma banaana inuu u aamuso calaa xisaabi diin iyadoo diinta ay ku mararto meel laga dhacayo xaqa iyo waxiga inuu aamuso oo dee aamusana joogo codkiisuu ahaa isagana xaggaasuu maraya liiskaasuu ku darmaya iyo in aanu waajibkiisii qaadaninoo habkii dad wax ugu bayaamin lahaa aan u bayaamin waimaa yunsiyanaka shaydaanu falaa taqcud bacda dikraa maca alqowmi alظaalimiin wadari ladiina kuwii nebi maxamedow ka tag ittakhaduu diinahum diintoodii ka dhigtay laciban walahwan laciban walahwan diintoodii waxay ka dhigteen ciyaar iyo wax lagu dheeldheelo macnaha gaalada waxa u diin ah ciyaarta miyaanad arag qofku sanadka dhan waxa uu shaqaysto xagaagiibuu dalxiis ku dhammeeyaa xoolaha uu helee xooggiisa uu ku bixiyo dalxiis bay kaga dhammaadaan isagoo tabaya kaalintii cibaadada ilaahay ay u buuxin lahayd ee rawxaaniyaadkiisa kor u soo qaadi lahayd isagoo faraaqa ah dareemaya ayuu is odhanayaa bal orod ku buuxi ama guclayn ama gaali la raacay iyo dayuurad iyo kabarad meel lagu sawiro marka laciban walahwan diintooda waa tahay diintii ilaahay uu ugu talagalay siday ugu dheeldheela inay dabada ka tuureen waa xaqane isna laciban walahwan bay ka dhigeen waqaratum alxayaatu dunyaa noloshan adduunyaduna way ku kadisay taasay u ordayaan wadakir bihi qur-aanka haddaba ku waani dadkaa an tubsala nafsun lianlaa tubsala nafsun si aan naf loogu halaagin waa lianlaa tuhlaka nafsun si aan naf loogu halaagin bimaa kasabad wixii ay shaqaysa dadku wixii ay shaqeeyeena dembi ahaa si aan loogu halaagin imakay jaanis haystaana baludig oo kuwaani qur-aanka naftaasoo laysa lahaa aan u sugnaanin min duuni illaahi inta alla ka sokaysa weliyun walaa shafiic weli wax dee garab u noqdo oo balaayada ka joojiya iyo shafiic u ergeeya oo ciddii dhib ku samaysay kadaa yidhaahda midna ma leh wa in tacdil naftaasi haddii ay bixiso kulla cadlin madax furasho dhammaanteed laa yu'khad minha lagama qaadayo dunyadan ha layga qaado dadkan ha layga qaado ha layga daayo cadaabka lagama daynayo ulaa'ika buu ilahay yidhi kuwa balaadaasi ay ku dhacday aladiina kuwii weeye obsiluu lagu halaagay bimaa kasabuu wixii ay shaqeeyeen lahum sharaab waxay leeyihiin cabitaanku sheeg oo min xamiim biyo kulula wa cadaabun aliim iyo cadaab kulaylkiisu aada u daran yahay bimaa kaanuu yakfuruun gaalnimaday sameeyeen baana sababtay oo sabab u ah waa qaa'id lqowm wa sayid lqowm waa mucallimkii ummadda marka sidaa dhe oo sidaa dhe ummadduun bay u taallaa mar walba talqiin ilahay uu bixinayo dadka awliyadiisaa uu siinayo weeya caama qul waxaad tidhaahdaa an nadcuu min duuni illaah inta ilaahay ka sokaysa ma waxaanu caabudaynaa maa laa yanfacunaa walaa yadurunaa waxaan waxna nagu tarayn waxna na yeelay bal u fiirso maa laa yanfacunaa walaa yadurunaa waxaa taa ka soo baxa cibaadat lcibaad waa midhaha laga goosto addoomaha oo iscaabuda inaanay waxna isku biirin karin waxna isyeeli karin wanuraddu calaa acqaabinaa cirbaha yaga miyaana laga celin bacda id hadaana allah intii ilaahay uuna hanuuniyey kadib maxagga yaga dambaan u noqon horu socodka iyo dibu socodku ma aha nidaam shuuciyadeed oo la raaco laakiin waxa weeyaan horu socodku waa kaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam raadkiisii la qaaday xaqanina uu noqday ka dadka hogaaminaya wanuraddu calaa acqaabina miyaa cirbaha iyagana laga celin intuu ilaahayna hanuuniyey waa xalaawat liimaan iyo macaanka iimaanku helay buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam qofka nacaya gaalnimo inuu ku dhaco siduu dabka u karaahiyeysanaya gaalnimo qofka u karahiyeysanaya qofkaasi macaankii iimaanku helay yay kula sahlanaanin islaamka oo qofku uu ka baxo oo markaa si dhib yar kelmad iyo wixii lamida uga baxo kaladii kii oo kale miyaanu noqonayna noqon mayne istahwadhu ay derdertay ashayaaiinu shayaaiintu qofka ay derdertoo kale miyaanu noqon noqon mayna kaasoo kale fil ardi dhulkay shayaaiintu ku derdertay xayraana waa dawaksan yahay oo u wareeray lahu asxaabun saaxiibba ayuu lahaa jamac la socda oo la jaan qaadayo socodka kula jiray yadcuunahu ila alhudaa waxay ugu yeedhayaan hanuunka iyo waddadii toosnayda la mari lahaa i'tinaa qaa'iliina i'tinaa war bal xagga noo kaalay bay annaga noo kaalay bay leeyiin waddadii aynu magaalada u mari lahayn weyn socotaynu ahayna waa halkan ha ambanine xaggaad u kacday soo noqo isna xaggaas isu sii maroorinaya kaasoo kale dee noqon mayno qul waxaad tidhaahdaa ina hud ina huda allahi ilaahay hanuunkiisu huwa alhudaa isaga uunba hanuuna dad badan baa sheegta inay wax xanuuniyaan oo dee fircoon baaba waxa uu leeyahy wamaa ahdiikum ilaa sabiila arashaad war weligiinba wada oo ninka wax xanuuninaya oo aniga buuli waddada lagu hagaagayaan idiin wada gaaladuna taasunba idaacadahooda iyo tiisiyadooda iyo dadka ay harawsadaan uga sheegayaanoo waxay leeyihin naxnu nahdiikum ilaa sabiili arashaad waxaa ilaahay uhi qul ina huda allahi huwa alhudaa kii hanuun doonaya waumirnaa waxaa nala faray linuslima inaan u hogaansanno lirabbi alcaalamiin ilaha caalamiinta o dhan iska leh ilaha saa addoon in loo noqdo ku habboone huwa ahlu taqwa wa ahlu lmaqfira ilahaasaan u hogaansamaynaa saasaa nala faray dheh marka waa isku shabahid oo qofka ilaahay diintiisii iyo jidkii xaq ahaayo furan oo halkaa ka muuqda oo cad ka baydhaya wuxuu ka dhigan yahay dad socdaal ahaa oo mid ka mida shaydaan derderay meel bay u socdaano waa safaroo qarfay maraya waxaa dhici jirtay malaha imakaba way dhacdaa marka cidlooyinka la marayo in shayaadiintu qawl baa la odhan jiray af carabige ayaa unbaa u baaqi jiray dadka qaarkood xoolo ciyo iyo dad baaqaya iyo reero jabaaqaya iyo unbay isaga dhigaanuun qofka dabeedna wuxuunu leeyahay war inta inagu sii wadaan meel cidlo ah halkanaad jabaaqi ka baxaysaae aan halkan u baydhno oo reerahan usii hooyano ama martina ama dab ka qaadan marka wax xeeraan buu noqdo u wareeray xaggaasu u kacay iyaguna waxay leeyiin war meesha yeerma kama baxayse meeshu waa qarfee waddada ha ka baydhina halkan ila alhudaa itina waddadaan marne soo baydh saasuu ka dhigan yahay ka dhacay sawaabka iyo xaqa aimada qaarkood waxay leeyiin waxaa laga faa'idaysanayaa shayaadiintu dee in ay sabab u noqon karaan qofka oo waxyeelle ay soo gaadhsiin karaan aladiina yaakuluuna ariba laa yaquumuuna ilaa kamaa yaquumu aladii yatakhabatuhu ashaydaanu min almas qofka riba cunahahi wuu sawaabanyo waa sagagar sida qofka shaydaanka uu derderee suuxaaga ah sidiisoo kale ayuu kolba meel ku ciiraya taasoo kale marka dee iyagu laftigoodu waa qofkaa budka kugu dhufanaya ama wax ku yeelaynaya dee sabab buu kuu yahay waxyeeladaadi iyaguna waxyeelada sabab way nagu noqon karaan ilaahay baana laga dayranaya waxaa nala faray linuslima lirabbi alcaalamiina waxaa kaloo nala faray wa an aqiimu salaata wattaquuh salaada ogoo ilaahay ka cabsada wa huwa ilaahay aladii ilayhi tuxsharuun waa isaga lawaa ilaaha la idin hor keenayo ee xaggiisa la idiin soo ururin doono wa huwa aladii waa ilaahay khalaqa asamaawaati waalarda samooyinkiiyo dhulkaba bilxaq buu ku abuuray cadaalad buu ku taagan yahay caalamka ilaahayna ma yeelayo jaw in lagu dhex fuliyo laakiin cadaaladaasaa ilaahay uu ku soo diray rususha kutubtana ku soo dejiyey mu'miniintana ka doonayaa ciddii cadaaladda haysa ayaana ku habboon caalamkan in ay ka taliso kii kaloo dhammiba waa isqor iska qabsada ahoo aan loo sidiqaynin wa yowma yaquulu kun maalinka ilaahay u odhanaya ahaw fa yakuunu uu ahaa uu ahaan doonaa maxaa ilaahay odhanaya dee khalqigaa ilaahay uu sameeyey iijaadan waa cidaaman markuu ahaysiinayana waa kun markuu meesha ka saarayu duubayana waa kun qowluhu lxaq ilaahay siduu xaq u yahay qowlkiisiina waa xaq xaqaasaanay tahy in lagu dhawaaqo walxaqu axaqu an yuqaal walahu lmulku ilaahay isaga ayaa lahaanshaha leh yowma yunfaku fi suur maalinka suurta la afuufayo lahaanshaha ayuu leeyahay wax walba oo iminka miyaanu wax lahayn dad iyo duunyada maye wuu leeyahay dar badan oo wax sheeg sheegtaa jira mid jago sheegta iyo mid dawlad sheegta iyo mid dal sheegta mid waliba wax badanoo wax sheegtaa jira laakiin maalintaa cid wax sheeganaysaan jirin liman ilmulku lyawma lilahi lwaaxid alqahaar caalimu algaybi waashahaada waxa maqan iyo waxa muuqdaba ilaahay isagaa ogsoon wa huwa alxakiimu alkhabiir isagaa xakiima shay walba meeshiisa dhiga isagaa xogogaala marka hadduu sharci ummad u jidaynaya iyo hadduu abuuraya iyo hadduu isbedel samaynayaba rabbunaa tabaaraka wa tacaala waa ka sifooyinkiisa sida ay u qaaliga yihiin aayaadku waxay ummadda ku abaabulayaan in insaanku aanu innaba ilaahay seegin ilaahaysa sifooyinkaa lehee wanaagsan inaanu marnaba seegin laakiin uu addoon noqdo alla u khushuucsan oon qawadin qawaacid baa ilaahay uu soo dhigay iyo usuul badan oo islaamku ay ku soconayaan iyo ahlu dadka iimaanka ahi iimaanka leh mu'miniinta ahi marka waxa uu bixinayaa rabbi tusaalihii had iyo jeer qaacidadana waxa iftiimiyo lagu fahmaa tusaalaha umuurtan la sheegayo maaha kuwa aan waaqica nololeed laga xaqiijin karaynin ragga hormuudka ka ahaa ee ka run sheegay waxa ka mid ahaa nebi ibraahim calayhi salaam abulanbiyaa waid waqti xus qaala ibraahimu liabiih nebi ibraahim baa aabihii waxa uu ku yidhi aazara magacaa la odhan jiray odayga magacaasaa la odhan jiray oday aan islaamin oo gaalana u ahaa atattakhidu buu yihi ma waxaad yeelanaysaa asnaaman qoriyo aalihatan ayaad ilaahyaal ka dhigata istifaam inkaari oo diidmaha baa la idhaahdaayo macnaheedu waxa inkaarta dhacday wey bal caqligiisu inuu toosaabo inuun isku dayayo ma qoryaad ilaah ka dhigatay buui aabbu innii araaka wa qawmak adiga iyo qoladaadiiba waxaan idiin arkayaa fii dalaalin mubiin baadhicad inaad ku sugan tihiin sidaasay tahe waalidku xaq buu leeyahay waxaase lagu xaq dhowrayaa ma aha calaa xisaabi alxaq in xaqa lagu qalloociyo maaha madax iyo waalid iyo mid kastoo muxtaramaba sawaabka hadduu khilaafsan yahay waa loo sheegi hadduu diidana laguma adeecayo wakadalika sidaasaanu buu ilaahay yihi nurii u tusinaynaa ibraahiima nebi ibraahim kadalik sidaa adigaba xaqa lagu tusiyey nebi maxamedow nebi ibraahim waxaanu tusinaynaa malakuuta asamaawaati waalard lahaanshaha samooyinka iyo dhulka cidda leh inaan gaala lahayn ummadana lahayn qaar iswaaweyneeyaana lahayna ilaahay leeyi waliyakuuna min almuuqiniin iyo si uu uga mid noqdo kuwa yaqiinta leh yaqiin adag buu lahaa ninka ummaddan oo iska joogta oo dadkoodii iyo dunyadoodii iyo dalkoodii iyo madaxdoodiiba leh ayuu halkaa u booday dabeetana isagana ilaahay wuu miisaamay ummaddaana waa la miisaamay isagana waa la miisaamay isagaa rajaxnaaday dabeed ina ibraahiima kaana umma isagu ummad buu ahaabaa ilahay ummadnimadoodii lama sheegin iyagu marka haddaba waxa uu diyaariyey dood mar aabihii buu la dooday mar wuxuu la doodayaa kii gaalka ahaa ee namruud rabbiya aladii yuxyii wa yumiid marna qoomkiisii buu la doodayaa dooduna waa qayb ka mida dagaalka iyadaabaa ugu culus dagaalka miiska ama saaxadda fadhiga ayaa hogaaminaya ta goobta oo halkaa cidda lagaga guulaystaa goobta waxba kuma hayso hadday dee baadil ku soconaysa halkaa lagaga qaalib noqdo waa sida sunnadu ayna baraysa wey idan kolkaa habkan uu nebi ibraahim dooda u dhigayaa waxa weeye bal wuxuu isku dayayaa inaanay marka uhoreysaba boodine uu wax la bilaabo oo uu iska dhigaya nin dabeetana iyagii la midooday waxay rumeeyeen rumeeyey dabeetana ka soo booday oo arkay xumaantiisii si ay iyaguna u baraarugaan falamaa janna buu ilahay yihi kolkii uu madoobaaday calayhi alleyl habeenku kolkii uu nebi ibraahim u madoobaaday ra'aa kawkaban xidig buu arkay ka soo qaadka u weyn sida zuhro oo kale qaala wuxuu idhi haadaa rabbii kanaa ilaahaygiya marka tani waxay tahy tijaabo cuquushooda uu tijaabinayo sidaa idinkuna u tidhaahdaan kanaa ilaahaygiya ayuu isna u yidhi waa kan ilaahaygi aimada qaarkoodna waxay leeyihin qur-aanka xaraf la xadfaa wuu iskaga badan yahaye malaaqada uu leeyahay awgeede istifaam baa xadfan haadaa rabbii ahaadaa rabbii bal ma kanaa ilaahaygiya waaye xidigta gidaarka int halkan maraysa falamaa afala markii uu kawkabkii xidigii dhacay qaala wuxuu hi intuu soo booday laa uxibu laafiliin kuwa dhacaya ma jecli layguma hadlaya buui kol hadduu dhacayo anu joogeyn ilaah libdhaya ilaah ma aha waa baraarugeen falamaa ra'aa alqamara kolkuu dayaxii arkay baasiqan isagoo soo mur yidhi qaala wuxuu ihi haadaa rabbii haadaa rabbii bal makanaa ilaahaya falamaa afala kolkii uu dhacay qaala wuxuu ihi lain lam yahdinii rabbii ilaahaygu haddii aanu ihanuuninin laakunana min alqowmi daaliin waxaan ka mid noqon kuwa halowsan laakiin waxaa laygu ermaami tegay ilaahayga baa hanuuniyey marka waan ka waan ka badbaaday kuwa halaabay falamaa ra'a ashamsa baasiqatan kolkuu arkay qoraxdii oo soo baxday oo soo murtidhi qaala waxa uu leeyahay haadaa rabbii kani waa ilaahaygii haadaa akbar kanaada kuwii hore ka weyn haddii wax bidhaama inuun la dul fadhiisan lahaa ama loo jihaysan lahaa la daba caraabi lahaa oo laga hortegi lahaa markuu soo baxayo markuu sii socdo sida baaniyaalka adiga arkaya dabeetana ay daba caraabayaan qoraxdi oo iska dar ilaahay isaga socoto oo uunka ilaahay ee hoggaansan ka mid ah ayay daba dhaqaaqay markaasaa wuxuu uhi kanaaba weyndee falamaa afalad kolkii ay dhacday qaala wuxuu uhi uu gacan taagtoo yaa qawmi war talkayow buuhi talkayow innii barii'un anigu waan ka madhnahoo layguma hadleeyo waa ka fogahay mimaa tushrikuuna waxa alla la caabudeen ah majuusta oo wax alla wixii iftiima laba ilaah baa caalamka ka jiro midna khayrka weeye bay yidhaha midna waa sharka markaa ka sharkaanu xaggiisa u kacno iftiinkaa ka madowgana waa ka hadla waa nimanka sanadka ka tirsan jiray nayruushka nayruuska aynu waxaraha ama ceesaamaha qallo dabshidkana dabkana la shido geedka qoyan intoo lasoo saara lasoo jarana foodsaarka cawskaa foodsaarka ay khirmihiigu sudhaan cawsa isku rakiba marka sanadkaa dabshidkana majuusaa tirsan jira inagu dee wa muxaram baa laga tiriyaa ina ciddata shuhuuri cinda allahi itnaa cashara shahra markaasaa dabeed halkaasuu kaga beri noqdo wuu caddaystay meesha waa loo badan yahayo meel loo baydhaa ma jirto iyo waxba mu odhanine iyo siday soomaalidu waxay dhahdaan mahmahooda dee mahmahada waxay had jeer ka turjumaysaa dhaqanka iyo diinta ayay ka turjumaysaa tol iyo kab mida lagama dhexbaxa bay dhah kabtana haddaad ka dhexbaxdo kurtin baad jeedhi tolkana haddaad ka dhex baxdo waad halaagsan bayda marka wuxuu yahay un haw fiqitoolkii kama janno galo inii wajahtu buuhi anigu wejigayga waxaan u jiheeyey liladii ilaahii fatara asamaawaati waalard caalamkaa ku taagan tihiine hoos taagan tihiin cir iyo dhulba abuuray xaniifan anoo isaga u leexanaya wamaa ana min almushrikiin anigu ma ihi kuwa dee ilaahay wax kale la caabuday ma ihi buuri waa mabda cad oo aan muran lahayn oo lagu og yahay qofka waa din qofka ku taagan waa mutamayis nimankaasi kamay hadhine oo waxay arkayaan kol hadduu halkaa marayo waxay arkayaan in dee iyaga uu ku jahaysan yahay dadna uu kala fuqi doono oo xaq iyo fidrada isleh waxaajahu qawmu qoladiisiibaa la murmay qaala wuxuu hi atuxaajuunii war ma ma waxaa igula murmaysaan fillaahi ilaahay waqad hadaani isagoo i hanuuniyey nin hanuunsan waa la raaci jire waa maxay muranku buuli التحاجون لبامد العبارة مثقل الكلمة دي الكلمة دي التحاجوني مدك دمان أي مدى قصب على قاركود باقويني ولا أخاف بولي أنغو ما كعبسنا يما تشركون به وحا إله إلا عابدين إلا أن يشاء ربي شيئا لكن إن شاء ربي شيئا إلهي وهدو وحضانه تهو يقول دعي وان كعبسن كلا لكن كان ماشا فرديا محانو كعبسن sidaas un bay tahay adigana marka wax kale lagu cabsiiyo oo ama shaytaana ama cid kale oo aan waxba kordhinaynina dee waa jawaabtaad bixin lahay wasica rabbi kulla shayin cilman ilaahaygu shay walba wuu ka ballaadhay cilminimo afalaa tatadakaruun miyaydaan waantoobaynin sidaas buuli dooda siduu adkaysta bale wa kayfa akhaafu buu leeyay sidaan uga cabsanayaa maa ashraktum waxaa ilaahay la caabudeen walaa takhaafuuna idinkuna kama dhowrsanaysaan أنكم أشركتم بالله إن إله إلا عابدين ما لم ينزل به وحان سودة جنين عابد الديساء عابد إيسان عليكم دشين سلطانا وح دين إيا الكتابة إيا الدليل الشيئان وكسودة جنبا أيا عابدين وإذا دينو هينين عبسين إذن كما جرتوه بلانيقو حق إلهي هيو إلهي جينا آه عابد إيسان وعبسان دونه oo iyagaa marka halkaa waxaa ka muuqanaya aayadda inay ugu hanjabeen ilaahyaashu inay waxyeello leeyihiin in naqulu ilaa ctaraaka bacdu aalihatinaa bisuu aimada ambiyada qaarkood baa lagu leeyay sidani si ma ahee halkaad marayso waxaan u malaynaynaa in inkaar iyo simbida kaaga dhacda ilaahyaasha oo qoryahaa fadhiya ilaahay baa waxau ihi fa ayu lfariiqayn bal haddaba labada qolo keebaa axaqu ku habboon bilamni badbaado iyo nabadgelyo in kuntum taclamuuna dadow haddaa wax garanaysaan meeshu cilmi bay u baahan tahay iyo miisaane doodii caynkaasee u dhacday nebi ibraahim iyo kuwii ka hor jeeda aragte bal idinku miisaama oo insaanku amni wuu u baahan yahay adduun iyo aakhiraba inuu balaayo ka nabadgale eh keebaad nabadgelin lahay aladiina aamanuu buu ilaahay yidhi haddaba kuwa nabadgelaya waa kuwan waa lagaaga jawaabi fariiqaynkuna oo labadaa qolo is haysta ama waa fariiqaynka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo ciddii kasoo horjeeda aladiina aamanuu dadka alla rumeeyey walam yalbisuu aan ku darin iimaanahum rumayntoodii bidulmin gardarro ulaa'ika lahum almn kuwaasi waxay leeyihiin badbaado iyo nabadgelyo wahum muhtaduun iyagaana hanuunsan kol hadduu qofku intuu alla rumeeyey dulmi iska daayey kaasa agtayda nabadgelaya baa ilaha wuli kaasaana hanuunsan marka asxaabta qaarkood baa warwaray oo waxay idhaahdeen dee mid kastoo naga mid ihi iimaankiisa dulmi buu ku daray dee iimaankii dhibay haddaa mana hanuunsanin markaasaa nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam tani aayadda waxaa tafsiir u ah kamaa qaala alcabdu saalix addoonkii wanaagsanaa ee luqmaan siduu yii ina shirka la dulmun cadiim gaalnimada weeye tan iimaanka waxyeelaysa iyadoo ay macruuftay kollay dulmiga addoonku uu sameeyaa iimaankiisa inuu nuqsaaminayo laakiin kan aakhiro uu halaagsamayo qofkuu naar ku waaraya waa ka gaalnimada waa akbar dulmi marka waa yusaxixu sida loo fahmayuu nebigu tasxiixinaya aayaadka ilaahay waxau uhi watilka taa aa soo aragteena nebi ibraahim ummaddaa uu ku wiingareeyu kudu wuu kaga guulaystay xujatunaa waa daliilka iyagii aataynaahaa waxaanu siinay ibraahiima baanu siinay calaa qawmihi baanu ka siinay oo qoladiisii wuu kaga adkaaday dood iyo daliilba narfacu waanu kor yeelaynaa darajaatin darajooyinka waxaanu u kor yeelaynaa man nashaau ciddaanu doono cidda doorta iyo daliilka iyo diinta heshay iyadunbaa sarraysa iyagunbaa kuwa koobaada iyagunbaa ah kuwa laga dambaynayo la adeecayo ee macnaha lagu raacayo sawaabta darajada kuwaasaa ilaahay agtiisa sarreeya ina rabbaka xakiimun caliim ilaahay baa shay walba xikmad u yeela caliima wax walba ogsoon marka sideedaba haddii aad ilaahaaga garabsato dad iyo dal iyo duunyaba isagaa haya wixii aada weydayba wuunuu ku bedeli doonaa taariikhda rusushana waa sida qisooyinku ayna barayaan wey nebi ibraahim haddii aabihii iyo tolkii iyo dadkiisii ay halkaa mareen bal cidda ilaahay u bedele dalkii ugu qiimaha badnaayo xarameynkaabaa la keeno awala baytin kii asaasay buu ahaa markaasaa dabadeedna laga dhigay ehelkii adduunyadan soo maray kii ee ugu wanaagsanaa oo ambiyada ilaahay kii aabbaha u ahaa wawahabnaa lahu buu ilahay yihi waxaanu siinay isxaaqa wa yacquuba labadaasaan u hibaynay ilaahay baa ubadka bixiye kullan hadaynaa mid kastaba waanu hanuuninay wa nuuxan hadaynaa min qabl nebi ibraahim ka horba ambiyadii hanuunsanayd buu ka mid ahaa nebi nuuxe ummadda hagaysa wa min duriyatihi waxaa ka mid ah nebi ibraahim ubadkiisii daawuuda wa sulaymaana wa ayuuba wa yuusufa wa muusa wa haaruuna intaasiba waxay ka mid yihiin ubadkii ka farcanaa nebi ibraahim khaliil araxmaan calayhi salaam wakadaalika sidaasaanu najdi lmuxsiniin samafalayaasha saasaan u abaalin sidaa wanaagsan iyagana aan u abaalina qur-aanka ku aragteen taariikhdoodii wa zakariya wa min duriyati ubadkiisii waxaa ka mida zakariyaa-u na waa jiraa zakariya isagoo maqsuurana waa jira sida inoo dhigan wa yaxyaa wa ciisa wa ilyaas intuba waa kuwii ka farcanaa nebi ibraahim kullun min asaalixiin ambiyada waa wanaagsan bay ka mid ahaayeen wa ismaaciila walyasaca ama walaysaca labada qiraba waa waa sugan yihiin waa ambiyadii reer banu israa'iil buu isna ka mid yahay wa yuunusa wa luutan wa kulla dhammaantood fadalnaa cala alcaalamiin caalamiintii baanu ka dheeraad siinay dadkii waktigaa joogay wa fadalnaa waxaa kaloonu dheeraad siinay min aabaa'ihim aabbayaashood qaar ka mid a wa duriyaatihim ubadkoodii dar ka mid a wa ikhwaanihim walaalahoodii dar ka mid a de intii baydha ee khilaaftay baa baxaysa wajtabaynaahum waanu dooranay wahadaynaahum waxaanu ku hagnay ilaa siraatin mustaqiim jid toosan ayaanu ku hagnay baa ilahay marka ambiyadu waa kuwo iska waa koox keliyahoo karaamaysan oo aan iskhilaafsanayn marka intanoo nebiba waa ambiyada ilaahaye dhowrsoole waa wanaagsan ee ka farcan rasuulka waa ehelkii ilaahay u bedelay waa kuwa u darsan maysid marka qofku dad iyo dal iyo dunyaba uga taga rabbi darti marka faasilada aayaddaas ayaa xoogaa farqi udhexeeyaa bay leeyihin aimadu qole waxaa ilaahay ugu gebagabeeyey ambiyada wakadalika najzi lmuxsiniin qolana kullun min asaalixiin qolana wafadalnaa wa kullan fadalnaa cala alcaalamiin qaarkood waxay ahaayeen madax rusul ah oo isku daray doorkii hogaaminta dunyada iyo diinta sidaa ilaahay uhi wa daawuuda wa sulaymaana wa ayuuba wa yuusufa wa muusa wa haaruun de waxay ahaayeen qiyaadadii waa muluugtii boqoradiina way ahaayeen ambiyadiina way ahaayeen iyaga lafdiga loo dooray waxa weeye almuxsiniin inta ay saxayeen ba aada iyo aada u badnayd qoladan kalena waa zuhaadii cubaadda ahayd ee caanka ku ahaa cibaadada kullun min asaalixiin qoladan kalena iyaguna way kasii hooseeyeen xagga fadliga oo waxaanay ahaayeen ummadahooda qaar dheeraad ka leh ase kuwaa hoose ka darajo yar idan markaa waxaad arkaysaa doorka qiyaadada ama hogaaminta cidda wax ku saxaysa ayaa ugu mudan bay leeyiin maadaama ilaahay uu soo horraysiiye wakadalika najzi lmuxsiniin lafdiga loo doorayna wy dalika baa ilaah ui waa macnaha wala daaifka ay kala baxayaan mufasiriinta dalika kaasi hudallaahi waa hanuunkii ilaahay yahdii bihi man yashaa wuxuu ku hanuuninayaa cidduu doono min cibaadihi addoomihiisa walow ashrakuu hadday gaalnimo samayn lahaayeen ambiyadaa waa wanaagsane saa loo ammaanay arkaysaan laxabita canhum waxa iyaga ka buri lahaa maa kaanuu yacmaluun camalkay samaynayaan ma jireen oo shirkiga waxaa la yidhaha waxba ma reebo ee wuu buriyaa wuxuu qofku samaynaya oo dhan wuu dumiyaa waa cagafta camalka wanaagsan duminaysa shirkiga iyo gaalnimadu ulaa'ika buu ilahay yihi kuwaa qaaliga la tilmaamay aladiina kuwii weeye aataynaahum alkitaaba waalxukma waalnubuwa intaasaa la isugu daray kutub iyo hogaamintii ummadeed iyo nebinimadii intaba waa la ysugu daray ambiye waxay ahaayeen sitay manhajkii ilaahay uu soo dejiyey ummaddana ku hogaamiyey idan markaa halkaa laabudda min alistiqaamati laabudda min quwa lilistiqaama markuu qofku toosan yahay waa inuu awoodna yeesho si uu sixi karo dee dulqarnayn iyo nebi sulaymaan iyo daawuud iyo taariikhdooda marka aada eegto qur-aanka dee waxay ahayn dulmiga kuwo wax badan ku suuliyey awooddii ay lahaayeen ee xaqa fain yakfur bihaa buu ilahay yidhi haddii ay ka gaaloobaan aayaadka haa-ulaa'i kuwan oo gaalada ahi aayaad baa ilaahay uu soo dejiyo kutubtaa halkoodii ugu jira ummaddan oo kitaab baa ilahay uu keenay hadday kuwan oo nebi maxamed oo ku hor fadhiyaa diidaan faqad wakalnaa bihaa qowman qolaanu u tala saaranay baa ilahay uhi laysuu bihaa bikaafiriin iyagoo aan ka gaaloobaynin waa had walba dadku nebigu tilmaamayo ee uu leeya ilaahay wuxuu ummaddan usoo saarayaa mar walba diinteeda dad u cusboonaysiiya oo ilaahay ugu dhowaada oo qalcadda adag iyagu gala oo kuna badbaada ummaddana ku badbaadiya diinta ilaahay iilan mayso mar walba cid baa ilaahay u diraya isagaa ilaashanaye haddaad adigu kuwaa ka mid noqon weydo dee adaa guuldaraysanaya ulaaika kuwaasi aladiina hada allah ilaahay baa kuwaa hanuuniyey ambiyada ah fabihudaahum hanuunkoodii iqtadi ama iqtadi oo ha u sagtada laga jaro labadaba aimada sabcadu akriyeen hanuunkoodii ku dayo ibnu cabaas baa lay sujuudda saaad ku jirtaa ma waxa ay tahay sujuud la sujuudaya mise waa la dhaafi karaa maye waa la sujuudayaabuu leanna ambiyadaa horaa sujuuday markaasaa ilaahayna uhi fabihudaahum iqtadi hanuunkoodii ku dayo idan markaa siduu nebigaasi u sujuuday dee waa in mar haddii layi nebigana ku dayo waa inuu isna usujuuda inana aynu usujuudnaa buuli macnaha fahmiga la siiyayaan ibnu cabaas qur-aanka ayuu meeluhu kala soo baxay wy qul waxaad tidhaahdaa laa asalukum calayhi ajran anigu adduun idin weydiisan maayo bahashan la yidhaahdo laxajecladu waa khamri bay yidhaahdeen soomaalidu oo macnaha qofku wuu silanaanaya wuu kala wareegayaa bay leey iyo laxajeclada iyo naftu mar bay wada baxaaniyo waa sawir tilmaamaya qofku inuu aada ugu adag yahay adduunka marka haddii diin loo sheego dunyada la daba dhigo way masaxaysaa sida iskiisada qalinka loogu masaxo ilaahay baa kaa yaqaano rasuulka waxa la balota taa gaadhsii dadka inaad adugu maaragtay xaquun u fidinaysa oon waxba ku xidhnayn in huwa ilaa dikraa in huwa maa huwa mu ahaanin ilaa dikraa lilcaalamiin caalamiinta ayuu u yahay waano ayuu u yahay iyo xusuusin fadakir bilqur'aani man yakhaafu waciid wey wamaa qadaru llaha ilaahay may weynaynin xaqa qadrihi weynayntiisii dhabta ahayd id qaaluu markii ay yidhaahdeen maa anzala allahu rabbi kuma soo dejinin calaa basharin min shayin bani aadam ilaahay wax ku soo dejiyey ma jira bay yidhahdeen gaaladu waxay dafireen qur-aankii ilaahay may weynaynin kuwaas qul waxaad tidhaahdaa man anzala yaa soo dejiyey alkitaaba aladii jaa bihi muusa kitaabkuu nebi muuse la yimi bal yaa soo dejiyey nuuran wa hudan linnaas isagoo iftiin iyo hanuun dadka u ah hadda waanay qirsan yihiin nimankaa haystaana waa qirsan yihiin kuwa mushrikiintuna waa qirsan yihiin kitaabkaa ogolaataba kanna ma diiri kartaan tajcaluunahu waxa aad yeelaysaan kitaabkaa qaraatiisa waraaqo iyo xaashiyo kartoomo ay lahaayeen bay ku qorqoran jireen tubduunahaa waad soo muujinaysaan in ka mid a wa tukfuuna kaiiran in badanna waa qarinaysa oo nimanku way kala dheegeen kitaabkii ilaahay aladiina jacaluu lqur'aana cidiin qaybay ka dhigeen dabeetana intaasi bay idhahan xaggaa inaga dhigo oo way adag tahay oo casrigan lama jaan qaadayso casrigan sida dadka qaarba imika u idhahdaan casrigan qur-aanku lama jaan qaadayo iyo cusuurtii nebiga ayuu dadka xukumi karayay iyo way adag tahay iyo ummadaha la iskhilaafaya waxaanoo kalea la dhuri jiray jaafaajiriqa noocaasa bay yahuudi keentay markaasay dabeetana tubduunaha wa tukfuuna kaiiran in badan bay xaggan iska dhigeen kolkaasaa ilaahay uu ku eedeeyey wacullimtum waxaa la idin baray maa lam taclamuu waxaydaan ogeyn antum walaa aabaa'ukum idinkii aabbayaashiintoona qul waxaad tidhaahda allah yaa soo dejiye baa inoo soo socotay man anzala alkitaab yaa soo dejiyey qul allah dheh ilaahay baa soo dejiyey uma darhum iska dhaaf oo ka tag fii khawdihim yalcabuun iyagoo baadilkooda ku dhex jiroo dheeldheelaya wahaadaa kitaabun anzalnaahu kani waa qur'aan aanu soo dejinnay ismu ishaaruhu kalaynu haynunbuu ku dhacaya sidii lagu soo dejiyey buu yahay waa maansha allah dadka muuminiinta ilaahay wuxuu ku gallabay wey wax asiibay oo gaaray oo boodhahoo ku duulay ma jiro fulinunbuu doonaya wahaadaa kitaabun anzalnaahu mubaarak waa la barakeeyey ciddii raacdaana way barakaysantay adduun iyo aakhiraba musadiqu ladii bayna yadayhi kii ka horreeyey wuu rumaynuun welitundira iyo si aada ugu digto umma alquraa magaalooyinka hooyadoodoo maka ah oo taa maanta gaaladu ay kusoo qulqulayaana waa xuduntii caalamka oo istaraatiijiyadda caalamka o dhan waa halkaa bari iyo galbeed iyo hawd iyo waqooyi waa halka markaa umalquraa baa lagu tilmaamay xudunta caalamka dhan walba tamartii caalamka iyo marinkiisa iyo wax walba wey marka halkaasaa dadka jooga ugu digaysaa waa man xawlahaa iyo cidda hareeraheeda waa caalamka o dhan waaladiina yu'minuuna bilaakhirati kuwa aakhiro rumaynayaa yu'minuuna bihi way rumaynayaan kitaabkan aakhiro rumeeyaaba qof kitaabkan uu rumeeyey kitaabkan rumeeyaana aakhiro rumeeyey wahum calaa salaatihim yuxaafiduun dadkaasi salaadoodana way ilaashanayaan salaadoodana way ilaashanayaan ee ma dhaafayso marka salaadiina halkaasay maraysa dacwaddii iyo diintii iyo balaaqii baa laga warramaya iyo risaaladan inay caalamita salaadii baa lasoo qaadaya salaadiina way ilaalinayaan qofku salaadii weydaalayaaba diini kuma soo hadhin siibay soo hadhay taarkii ilaahay lagua xidhiiday wuu go-ay marka kollay intan inoo hadhaye maqrooyinka waxaynu isku dayi doonaa inaynu wiigga dambe raaxraacino insha allah si wiiggiiba jusu u noqdo wallahu aclam